أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس السادس والستون درسدي درسي بعشركي لهدون إس- ال- لهات كتابك أبو شجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة fi ahkaami saydi wadabaa'ihi may baa anfasalay may baa ka taclugay ahkaamtii ugaarsashada xayawaanaadkan laka ugaarsadaa mucalamaadka la tababari ahkaamtiyo iyo xayawaanaadka ilaahay binaay in la galo oo la gooriyo habka lan gooriyaa iyo ahkaamtiyo an halal nagdaayan iyo ka saabsanyi dirsigan kanga insha allahu tacaala Eh, may baan rajeeyane in oo eh, safayle insha allahu tacaala linku faa'iidaysado doono marka eh, sayd may baa laka jeeday ahkaamu saydi wadabaa'ihi wadaxaaya walaa tamca saydka may baa la reeyay masderun utliqa huna calaa ismi lmafcuuli waa isim mafcuul saada yasiidu saydani masuud waay kan oo macnaa la ugaarsadaa waaye wahuwa saydu doodka la geedadaaw iyo xayawaanaadka waxyaabahaasoo dhon yalla ree idoodka ee, noocaas ah yallankaase seedkaasa lankasee waay marka wamaa gudira calaa dakaatihi xayawaanka markuu lama inshalbahe oo xalaale ah oo ilaahay sharciga banaa in la galo lama inshalbahe xayawaanka xayawaan oo magduur ah oo la karo karo la- sisihela inti lanqobsada la qalado karo iyo xayawaan oo dagaalama amburhoora lanqobda korne amba koofariira koorhooraw lamadaas xayawaan axkaamti hoose inshalbahaas yani lamadaba haba sharag inshal sheeg kan qaadirka lakaey iyo kan qaadirka lankahayna in la qobdo sa tartiib ee langoori inboo neefka haddii meel ka dhiy shawlig oo kale ka dhiy shawligii ka dheeraado naftiina ka jarta inti laka gal meeli ku goorha meeli la goori lahay dhuuntiina yani hoos marta waxyaabahaasoo dhan yaa shar- yaa shara ku sheekoye wamaa haywaan gudira laka qaadir nagde calaa dakaatihi goorashay laka qaadir nagde fa dakaatuhu haywaankaas goorashay fii xalqihi dhuuntis gooyooshay iyo wa labatihi may waaha ee ee, dhuuntisa ahaat waay fii xalqihi xalqiga dhuunte lera labadan wadnaad waay wadnaadis meelaba buudaasoo gaala iyo go- haywaanaadka goorto dheer sida geriga iyo meeliku gooryaw wamaa haywaan gudira laka qaadir ahaale calaa dakaatihi goorashay laka qaadir ahaaday fadakaatu xayawaankaas goorashay may haaytay hn fii xalqihi xalqihii may likaweeda an dhuuntis la gooyi waayo fii xalqihii dhuuntis ee, gooyowshay ya ahaatay dhuunta in laku gooyo xalqiga may la reeyhin dhuuntan weyn an la jaro laku gooya la re fadakaatuhu takuunu may ahaadaase fii xalqihi wahuwa acla alcunuqi qoorta meele an- an- ankasaraytya la re i walabatihi i in la gooyo wadnaadis waaye Wa- labada may la rey meelaba boodada oo oo hoose gaala oo kale meelo ku dhundhawaa meela la rey wadakaatu lamadaas shay waaye macnaa amb- xayawaanka lama shay waaye haddii xalqaga dhuunto kor waaye meelo oo dhuunto kor ah yala ku gooyo haddii erin iloo ii haddii eyin noocaas eyin gaala haddii eyna walabatihi wal dhuundhawe waaye may waaha ee, dhuunto kora i wadnaad hoos gaala may laku gooyey wadnaad hoosa laku gooyey us labada may la reey meelanka dambe waaye Ee, meelanka dambayt waa asfal alcunugi halqada may waa acla alcunugi goorto meele madagi goorto ku shalbahayan yaa laku gooyey halqada meela laka jeeda hooba oo erin iloo iyo waxyaabaha soo beeyey gaala oo kale hoobi aan may laku gooyo labada laku gooyo labada may la reey usuuna lamada cagsi inin- inis een asfal alcunuqi goorti meele ka dhammaadaas waaye yamanyala bedela lamadaas meelood yala ku goorya xayawaanka lamadaas qiibood waaye wamaa xayawaan gudira laka qaadir ahaale calaa dakaatihi goorashay laka qaadir ahaadi xayawaankii goorashay laka qaadir ahaadi fadakaatu xayawaankaas goorashay fii xalqihi dhuuntis fiishaya ahaati waay dhuunta laku gooye xayawaanka usugaa fii xalqihi dhuunta laku gooye iwalabatii wadnaadya laku gooye waay xalqada maya waa irinka ilooda lagu gooraya labadana gaala oo kaliya lagu gooraya waay fii labatii saas waay kaasna may daliilin ah ahaan walaslu fi mashruuciyati dabaa'ixi qowluhu tacaala ilaa maa dakaytum ilaahay saasayri suurat lmaa'ida xayawaanaadka o dhan xurimat calaykum lmaytat waddam walahmu lkhinziiri masiin weeda ilaa maa dakaytum ilaa maa dakaytum suurat lmaa'ida aayadka saddexaad maa adragtumuuhu sheegi oo iso nooli isin anseetano markaas kubacd hayan iso nooliya kadeerteen markaas kubacdi way waa goorideen fa inahu xayawaankaas kaasi xalaalun weer xalaal waay xayawaanka noocaas ee xalaal waay xalaal xayawaankaas kaasi xalaalu xalaala siin ahaade weer xalaala siin ahaade xalaala siin ahaade wamaa lam yuqdar calaa dakaatihi sheygii linka gaadir ahaayna goorishey fadakaatuhu sheygaas goorishey aqruhu sheyga boqondhowowshay waay xaysu gudira meel la karay calayhi xayawaanka korsheyna kuma deh kii lika gaadirey hoob may waa irin iloo ey dhuuntalaku goyeleri aclal cuno goort meelika dhamadaas madagii goort ku jalbahayaan amba walabatihi way walwal dhundhaway wadnaad meeloog asfalal cuno goortis meelika dhamaas hoos eh yalgoy gaal oo kale hobeyaan sheegii markuun lankara korna anti tartiib lanqobada dhuuntis langooyi korna kaas usuuni maylaka suubiyey ilaahay daruurada daraadiye meel alle meelili aaftise usuku dhumadaa uya bartilikuli deere markaa xalaalaana nagde goorashayna noocaasa nagde waay wamaa lam yugdar haywaankii lankara korna lanka gaadirahayna lanqobada korna calaa dakaatii goorishay korshay lanka gaadirahayna fadakaatu xayawaankaas goorishay caqruhu bogongoyowshay ahaati waaye bogonta lagu dhawe xaysu meelya laku bogongoye qudira la gaadir ahaaday calayhi xayawaanka korshay meel alla meeli oob la kara korya laku gooyo isuun hooba oo tartiiba inti lanqobadoo meeli oo lanka talagaad xalqada amba labadaba lanku gooyo korna sa alla sadii madaa suurtagal eta berti yalan la deere kaasuun saas meel alla meeli berti kuku dhiidya goorishay eh taasna mayde khuruujuhu khuruujan musihigan meeli nafta yani ku baha korto oo ku dhimadaw liruuxihi fi ayi makaanin amkana min bedanihi meel alla meeli suurta galaasoo bedishay kuma deh rawaahu lbukhaariyu imaam bukhaari may wiri xadiidka shan boqol shan kun boqol isaqaalun muslim kun sagaal boqol lihidun isideed can raafi ibni khadiij radiallahu canhu annahu sala allahu alai wasalama asaaba may asiibay rasuulka nahba ibilin gaal qaniime iyo nabaga ha eedi sallallahu alaihi wasallam uu qanamin irin fanada minha baciiru mayba gaali markuu mayba fiigay oo rooray la deeri waayey neefkuma dee walam yakun macahum khaylun firidlika burya firislika burya lika deerawna mawadina faramaahu rajulun rajulya gemi markin la deeri waayey neefkii gaal ahaay qof oo kuma dee saxaabada iyo gemay bisahmin gamoonga ka gemi gamoonga meel aaf e ku lehelay markun fa habasahu gamoonkii habaasay fa maata dhammadi fa qaala rasuulullaahi sala allahu alai wasalam ilaahay rasuulshay meeray inna lihaadihi lbahaa'imi dunyadun tan e may kuma dhaha awaabidah ku haano rooraw ka awaabidil waxshi dameer sida oo xayawaanul waxshi dameer farowkan rooraw oo kale xayawaan aan roorawa ka jeer oo lanqobada korna famaa facala minha walisaasfalo oo xayawaanaadkaas kuma dehe hakada fafcaluu fala bihi maaga mila daalika sida geeka kasuubideelay kasuubiyay rasuulka sala allah alai wasalam markuu neefka hooba roora saasaa la weelee saasaana sharciga ilaahay eh kii gaadirlika iyaan quruntisa la gooye oo erin ilooy hoob iyo halqada laku gooye gaal hoob iyo wali gaal lamid en labada laku gooye markan xalqada may waahaan dhuunta meelika dhammaadaas oo mada kor ew labadaniyaan meelika dhammaadaas oo hoos e waay oo luga hora dhow wednaada korshee golilinka gaadir hayneenam sid alla siimadaas lan dili korya lan dile birtika dhiyowkaasna yaa yaan halaalka nagada usuun hoob shawlika dhiyon lamad waayo oo meel godeka dhiyon lahaku bii waaye meelalaka dile markaasa la habiye wa kamaalu dakaati gooraga kamaalshay xayawaanka la goorreew kaamilnimadiis arbacatu ashyaa sida hadduun ha sheegnay inay xalqaga ilabada laku gooy waa way waaha sida oo goorashay aadi oo dhiig boo ku dareer laakiin sida kamaal ahaan ee sunnada eh in la gooyo afar shay laku gooyo qadcu lxulquumi dhuunti gooyowshe walmarii'i iyo mari'iga gooyowshe xulquumta may baa la re ma jira dacaamiya la re may waaha mari'iga wahiya ma jira nafas may la reeyahe meelo neefta kana nagdaasa iya la re xulquumta dhuunta waay meelo xulquumba meelo neeftama mar neef mareenkaa la re neef mareenkaa laku ina laku gooy i wal marii meelo raashinka maraw dacaam mareenka mariigan meelo dacaamka maraa la re wamajriya dami dhiiga meelo maraw alaa safata ilcunuqi iyo qoorta lamidee geese wal wadajeyn wadajeenkan maybaa la reeyahin dhiiga mare wadajeenka qoorta lamidee gees lamida hidid maraayanga la re wadajeenga la re may marey dhiiga mare dhiiga mare xulquumta neefta maraas mari igana dacaamka mare afartaas sedishey maaha marka antaasaa laku gooye waayo arbacatu ashyaa kaanmaya laku gooye qadul xulquum yaa la gooye meelo oo neef mareenka ah walmarii'a laku gooye meelo dacaamka raashinka maraw walwadajeyn lamida hidid oo raashinka dhiiga maraw goorto lamida geesa shaljaraane dhiiga marayoon afartan shay yaa laku gooye xayawaanka kaamilnimid sida raaxada ee xayawaanka iyow ka dhamadaw waan aan raaxoyaa soona saas waay sida kamaalka ee madi lagu hadalo yaa saas e waqadcu jamiici afartan shay gooyowshow kaamilatun si kaamila lingooy mustaxabun tii sunna ow liannahu ashalu sababta mustaxabtamay saheley fii khuruuji ruuxi ruux bahowshay fa huwa min alixsaani ila dabiixati sida oo sunnada rasuulka sheegay xayawaanka la gooryaw in la ixsaan fala oo la sheegin saasaka hirgelaas fi dabxi gooriga wa fi lxadiidi may ahaaday oo rasuulka lagu yidhi kullu maa afra al awdaaja wal alla walibil awdaajka gooyo saas waaye ذكره ابن الأثير في النهاية مادة ودجة ودجة ميل رأي كل ما ذبح بما قطع العروق وهذه الأربعة كلها عروق هذو غسلك قويس كمال وكمال الذكاة قرض كمال شيء أربعة أشياء شيء الأفر واي قض الحلقومي حلقومتي قويو شيء واي والمريء دعم مرينك اللي قوي واي والودجيني lamidi hidid la gooy waay walmarii'u walmujzi'u minhumaa shay-aani walmujzi'u kan gudaayo oo minhumaa lamadaas kumad eh shay-aani lama shay waay ashyaa'ada un ha sheegnay hadda qadculxulquu walmarii'i may waahi walwadajayneernay lama shay goorraga wali kamaale washay laakiin wala goorraga gudaayo banaan hoob yoob ligooyo goorrismaw neefka halaalnagadaw lama sheeyo xulquumti marii'iga lamadaas hoob ligooy wadajeenka habakiyaaleen malan baahan ixsaan iyo kamaalle waay walmujzi'u kan gooyay walmujzi'u walmujzi'u kan in gudaayo minhumaa lamadaas kuma dee waay macnaa lamada un ha sheego hayn ma ei minhumaa maylika wede oo gudowka madi oo hega gudowka lagu hadlaw walmujzi'u kii gudaayo oo minhumaa lamadan kan ee un hata ha sheegnayna kuma dee macnaa minhumaa minha adikal minhumaa minha ay alladii yakfii fi dakaati saas waay walmujzi'u kan gudaayo minhaa walmujzi'u kan an gudaayo minhaa minhaa yalakawede minhaa maylika jeeday alladii yakfii fi dakaati waay minhaa min alladii yakfii walmujzi'u kan gudaaw oo goorraga ku kafalan oo minhumaa lamadaas goyowshee oo minhaa shay-aani lama shay waay ashyaa'ada un haddaa sheegnay minhaa arbacada minhumaa yaa hadda gorohay laakiin minhaa sada saahdae saas waay walmujzi'u kan gudaaw oo an gudaaw oo minhaa ashyaa'adaana afartan unha husni kumad eh shay-aani lama shay waay qadul xulquumi dhuunto gooyowshee oo neef mareenta eh iyo walmarii'i qadul marii'i dacaamka meeli maraw gooyowshe ee ka filan wadajeenka haddii lingooyneena dhabma leh bikulli maadi saas waay mayna arrintaasna tusaasay xadiid imaam bukhaari imaam muslim iska waafaqsiin can raafic ibni khadiija laku yidhi radi allahu canhu qaal qaala rasuulullaahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuulshay meerhay maa anhala damma wali dhiigi waayo maa sheegi anhara maa sheegi anhara damma dhiigdeedii wadukira ismullaahi ilaahay isin sheylik husi caley maa korsheey fakuluuhu maagaas aameeri maa anhara damma waliba dhiigi deediyey wadukira ismullaahi ilaahay isin sheylik husi caley maa korsheey fakuluu cunahu maagaas dala alxadiidu maybaa xadiidka tusay calaa annahu yujzi'u fi dabxi gooraga maybaa gudeeyey maa yanharu damma ee yasiiluhu biquwatin waqadu lxulqun walmarii yanharu damma faajza'a fi dabxi waliana alxayaata tafqidu biqadcihima watuujadu bisalaamatihima gaaliban ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير ويجوز الاصطياد أغارش بنان بكل جارحة حيوان والجراح كل شيء لك أغارسد معلمة أو لتعليمي لتببري من السباع الدقاق نكمد ومن جواره الطير شمبرتي جراح ياس نكمد واي ما بنانا والحيوانات لتببري إن لك أغارسد ولك إدوتسد oo dugaaga kuma dee sida eyga oo kale maalan badan yihiin xayawaanaadka noocaas eh xayawaan kasta oo oo oo way waaha miibe leh sida oo bahaa'imta oo kale fahdiga oo kale mogshibeella oo kale eyga oo kale xayawaanka oo oo ido leh oo kale sida shimbirta may waaha gariirka gorgorka waxyaabahaas oo dhan in la tababaro markaasku bacd lika ugaarsada sharaga ilaahay banaayo qur-aankaana ka yaala arrinteeda ilaahay meeray subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala yasaluunaka maada uxila lahum yasaluunaka muxamedow may ka warsada doonana maadaa sheegi uxila liin halaaltoy lahum iyo liin halaaltoy dadka qul maynaraase oo xaywaanaadka kumade uxila lakum adayibaatu ashyaa'ada diibka ilaahay halaale ka dhakiya la siin halaaltoy wamaa waa la siin halaaltoy callamtum isin tababarteen oo minal jawaarixi oo shimbirtii xaywaanaadkii dugaagii kiidiisi waljaraaxoyaay oo ido lahay miiho lahay mukallibiina tucallimuunahunna xaal isin baraaso mimaa callamakumullah wali ilaahay siin bari isin oo baraasan mukallibiina haani tababaraw haalitiin mukalabka may la reey ta'diib alxayawaanaat yaa la reey watarwiid lahu yani xayawaanka ini la tababaro la afbar waay tucallimuuna haal isin baraasaan hunna jawaarhidaas mimaa callamakum ullah wal ilaahay siin bari fakuluu amara bii markan ilaahay aama ehri mimaa amsakna xayawaankaas lika ugaarsa wal siin qobdaan aama macnaa gooro kelma inku baahan calaykum wadkuruu husa ismallaahi caleyh ilaahay magaashayna ka hus madii diraasaan bismillaahi dhaha wattaqullaaha ilaahay igaabshay ku obsada ina allaaha ilaahay sariiculxisaabi xisaabtiskii deg deg waaye markuu arrintaas daraadie ayi haywaan miileh imbi'idleh sida oo haan miitale sida eeyka fahadiga maylaraha mugshibeelka waxyaabahaas oo kale waaye amba gorgorka gariirka kan idile ayi xaywaan la tababaro oo shuruudi tababarkan hakubaha idoodki kiin qobod xalaal waaye wayajuusul isdiyaadu ugaarsuwa bannaan bikulli jaarixatin kowal jaraaxoyaa kulli shay lika idoodsada mucallamatin oo la tababari min asibaaci dugaagana kuma dee wa min jawaarixi dayri shimbirtiidiye jaraaxoyaasina kuma dee waaye wa sharaa'idu tacliimiha tacliimi jawaarihi jawaarihidaas tacliintiya shuruudadii arbacatu afar waay xayawaankaas tababarshay shuruud afar e markii oofsada yaa la eri karo xayawaankaas tababarami markaasa la eri karo waay markaasa may la eri kore xayawaankaas tababarami waa sharaa'idu tacliimiha jawaarida tababaroosha shuruudyaasha arbacatu afar waay an takuuna ni ahaat waay idaa ursilat haddii la dira istarsalad ini dirsanta waay waidaa zujirad haddii la anaanadoona inzajarad ini anaansanta waay haddii la anaanadoona ini anaansanta macnaa haddii la diro ini dirowka fahantool dirsanta haddii la anaanado walsh laku reeboon wali laku reeba ini ku reebtoontat lama shard waay waidaa qatalad saydan idoodka haddii dilloona lam ta'kul uniyaan aangne minhu min asaydi seydka heshay haal ahaadi shay an unku aangne idoodka haddii dilloona haay ani haayto qobatley maahine iniya wal unku aangne waay sedo kan afaraad wa an yatakarara daalika ani hana nagdo minha jawaarid hakuna nagda arrintaasna arrin halmar ee isudufe an haanee arrin aadi xeer nagate haye hata karorto ini nagat waay afartan shay hooba ka haqiiqsownta jawaarida may waaha ta mucalamo waay mucalamadii shuruudi walku heli waliya gobat markaas halaalaa nagdaayan hooba la dir ani dirsant hoob la reeb ani reebtoonta hoob idoodka gobada iniya walanku aangnay haayta bes hoob arrintaasna arrin hata karortay halmar an haayna dhowr jeer tajarubadii ini hirgeli waay wa sharaa'idu tacliimihaa tacliimil mucalmama jawaarixi xayawaankii amba la tababaraayo tacliinti shuruudiyaalshay arbacatu afar waay an takuuna ani ahaat waay jawaarihida idaa ursilat madii la dir istarsalat in la dirsanto warka dheegdu waay waidaa zujirat haddii la anaanadon baan war laku reeboon in zajarat ini anaansanto bimaanaa af barat waay haddii la surunjiy surunta haddii la diroona dirsanta maanaa saasuu oo waqafat waidaa qatalat haddii ay dilo saydan idoo diloona lam ta'kul minhu min asaydi shay-an ininku aangna waay yee haayt bes wa an yatakarara daalika arrintaas ini hana nagato minhaa jawaarida heshaha kuna nagat hal mar oo sudufe an hayn mar kasan in laka arag waay dhowr jeer in laka arag waay si lan ogaada ini tacliintiye suurta galay hasalay la deeri armoogaasdiliin ogaada fa in cudimat haddii la waayo ixda sharaa'idi shuruudadan tacliimta oo jawaarida ambo xayawaanka laka ugaarsaw tacliintislan shardi aw tookumada haddii la waayo lam yaxilla ma halaal nagdaayo ma akhadathu waliya qobad waliya qobati halaal ma nagdaw ilaa an yudraka haddii la heleelo xayan sheegii usoo nool nololakadeere oo fa yudakkaa markaas la goori maahin haddii shuruudadun afarta ee tacliintiye idoodka laka xayawaanka laka idoosaw tacliintislan shardi sharda kumade haddii la waayo sheegiye qobata ma halaal nagdaaw ilaa nolol haddii laka deero madaasey la goori maahin fa in cudimad ixda sharaa'idi sharaa'idii tootiyo haddii la waayo lam yaxila ma halaal nagdaaw ma akhadat waliya qobati ilaa an yudraka xayan xayawaanka isu nool haddii la heleel maayin fayudakaa fahinaydin haaladaas yudakaa wal goorye goorragaa ka halaal nagdee markaas gobadooka maka halaal nagdaa waayo maka halaal nagdaa walaslu fi hadi shuruudi alaaya saabiga shuruudun may daliilinga aayadii hataha dhagday suurat lmaa'ida un haka sheegna oo ilaahay eri yas'aluunaka ilaahay qur-aanka sheegi maadaa uxila lahum dhul mayn raasa uxila lakum maysiin halaal nagdeey atayibaatu waxyaabaha daahirkee oo halaalle waa maagii halaal ahaadee callamtum isin tababartaan minal jawaarihi oo xayawaanka dugaaga kumade mukalibiina isinoo isin tarbiyaysan tucallimuunahunna haal baraasano mimaa callamakumullah fakuluu aamo mimaa amsaknaa calaykum walisiin qobadan haddii isin ilaahay magaashay ku hustaano bismillaahi ertaan oo isin dirtaan waay watajuusu dakaatu kaasa daliilin eh markun aayad kaasa shuruudun yalah ku qaadaya daliilin eh shuruudan i shuruudaslin shardiyaw may kale daliilin ah axaadiis minha may kumadaha ma rawaahu albukhaari wa muslimun an cadi bni xaatimin radi allahu canhu an nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaal idaa arsalta haddii aada dirto kalbaka eyka aada dirta almucallama oo la tababari wasamayta oo magaawto fa amsaka haay sidoo waqatala oo markaasa oo sheegi ada oo oo ada usukiin ka dirtay oo ugaartay haayin haayo waqatala dilo fakul aan ayri rasuulka sala allahu alay wasalam wa in akala haddii usa aama nin aangne shardaha itimaha falaa ta'kulun aanto yari fa inamaa amsakaka yacni calaa nafsihi amsaka calaa nafsihi usu qobsaday maayin adama kiin qobnayri hobwalku aama taas way waahama tababarshay wili mataab nagan إمام البخاري إمام مسلم حديث إسكواف سيما هاي أن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وما ستة وليد أغارست بكلبك إيكك أغارست الذي إيك ليس بمعلم كلتا برين هاين أوف أدركت أذ هلال ذكاته غورشي أذ هلال فكل آن أهري oo sheygii maarey rasuulka sal allah alay wasalam doodkakiin gobod kelbiga oo aan taba baranayn markaasaa isoo goorishay xayaato mustaqira isoo kasuusa adeerto ada goor haysata madaasna wal aamee sheega haddii usa aama halaalma nagadaw hooba dhammada ilaa usoo nooli haddii lankaseedoo dakaata sharciya la goorhimaa watajuusu dakaatu goorrada yaa bannaan aalada walalaka gooryaa markun may walaka gale bikulli maa yajrax wal kasta wal jaraaxoe wal dhaawacaaw aan walaka goorriya bannaan sharciga ilaa bisinni ilkid iwadufri idamaayin ilkida afka eh iyo ido walmalka goorri kor wali intaasbaha ku heri oo xulquum i marii iba gooyaaw nooga nakaada nakaadana sharciga ilaahay in walaka goorriya bannaan watajuusu dakaatu goorhi bannaan bikulli maa aali kulli shay laka goorhi laka bereey yajraxu oo dhaawacaas waaye yajraxdu macnishe may waahan oo shal gooyaase wal gooyaaso gooryaas haa ilaa sinna ilaa bisinni ilkid iwa dufi idmaayin idi ilkid walmalka goorhi kor id wal ili idooya kan usiga mirjiinga nagadaas mirjiiskana cadaab leh waaye sharciga ilaahay maka banaan jaa fi xadiid raafi mayka kooye radiallahu canhu innaa narjuu may baa owna khaafu may ku obsadi jirnay alcaduwa gadan unamay ku obsadaane bariyay adow amba walaysad macnaa muddan mindinana mahaysan inii wal duruufnana gobsatoona dhigi kort afanadbahu bilqasabi rasuulka warsadahay qasabka yani may waahaan sheega qasabka la eraaw may waa fiigintiis walaalka goorhii korne saasaa hiri gaala mayre rasuulka sala allah alay slam maa anhara dama wali dhiigdeedii wadukira ismullaahi calayhi ilaahay magaasheeni laka huse fakuluuhu sheekaas aameri leysa sinna ilkiti wadufra idna anka jarna wasaaxadakum wasauxadithukum ee rasuulka sala allah alay wasalam siinku sheekoy doona can daalika ama sinu ilkid maaha facadmun lafu eri ilkid lafna walmalka goorhi koro wa ama dufru idi maahoo famudal xabashati xabashe yaa maliindoodiya i sakiintiya etawalka gooriso saas marka sharciga ilaahay saasa leey wataxilu dakaatu kulli muslimin wa kitaabiyin marka markii ha sheegni xayawaanka meeluku gooryaa oo madaas goorashay ka ansaaw ha sheegni hooba gaal ay hooba loo ay hooba erin ay hooba ma ernayhi xayawaanka la tababari laka ugaarsaa kiin goboda walaa shuruudo laka tababarawn ha sheegni aalada in walaka goorri sharci eta ha sheegni walayba ilkitiyo idaha ku heri walba gooya wal suurtagal wa erni lanka goorishay ansahaa bini aadanka aayu isuun lanka goorishay ansahaa bini aadanka aayu lanka bini aadanka goorishay ansahaa may wahaa meeray wataxilu dakaatu kulli muslimin qof muslim ee kullishay goorishay iyo halaal ee wa kitaabiyin kullu kitaabiyin qof ahlu kitaab ee kullishay goorishay qofka haddii muslim ee ahlu kitaab ay wali use goori halaal waaye qofka waaye hoob ahlu kitaab ay mayweelay binasi lqur'aan ya ka sugnaatay maalin sheekaha taa ma aha qowluhu tacaala ilaahay meelay suurat lmaayida aayadka shanaad wadacaamu ladiina uutu lkitaaba وطعام الذين دولك دعامشو الأوتو لسي الكتاب كتاب لسي هل حلال حلال لكم اسم سينها دير الله سبحانه وتعالى دعامشو إولي وقوريان ولا فرق في الحل بين ذبيحة الذكر والأنثى بالإجماعي qofka megel lehaadi balaan lehaadi qof wala gooryaa hoob muslimiin ahlu kitaab ee goorshii halaal waay wataxilu dakaatu kullu muslimiin qof muslime kulli shay goorshee halaale waa kitaabiyiin kullu kitaabiyiin qof ahlu kitaaba kulli shay goorshee halaal eh walaa taxilu mahalaal nagdaasoo dabiixatu majuusiyin qof oo dab aabud eh naar aabud eh goorshee mahalaal nagdaas walaa wathaniyiin kii oo wathanka haye isuuna sanam aabudka hay goorsheyna mahalaal nagdaas waay كعبدة الأوثان ونحوها لمفهوم الآيات السابقة فقد دلت على أنه لا تحل ذبيحة غير المسلم والكتابي قف مسلم قف أهل كتاب غير شو غور شو هلال منغذا ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب ما يقول إلى مجوسي هجرة مقالة هجر لها مجوسي دقاسي ب mayan gore nabaga yacridu calayhim alislaama usoon bandhakaw yakataaban diri oo risaalo faman aslama qubila minhu lankaha islaami nabaga ogolaadi waman abaa lanki diidina duriba calayhim aljizyatu jizyi yo dulsaari shibatu kitaaba leyn laakin kitaab asalhe alaa annahu alaa allaa tu'kala lahum dhabiixa ini waliyo goor yan lang aagna yalin shardi walaa tunkaha lahum imri'a naagoshoo langna kaasan eleen ahlu kitaab ma eh قال البيهقي ماري حديث كان هذا مرسل وإجماع أكثر الأمة عليه يؤيده آه، مرسل ولكن أهل أكثر الأمة إجماع قضية أيدي آه، ومثل الوثني في عدم حل ذبيحة آه، وم- وثن كما يلمدها المرتد مرتد كلمة يسون قورشي ما أنسحه لأنه لا يقر على الدين مرتد دين لك سقاو مجر لأن كو مر دين تمسلم كوبها الدين وسقاو من لا لكو قلا ذو كلا الذي انتقل إليه والملحد وكذلك الملحد قورشي ما أنسحه سون وهو الذي ينكر الأديان ملحد ما يلرهي لأن دين بن آمن سناين الدين كاس حق هذا بعض هذا والبمرميس ملحد لرهي oo wujuudu lxaaligii subxaanahu liannahu laa eh, khaaligi subxaanahu umbi ilaahay wujuudkiya inkirsan yibe liannahu laa millata lahu diin male falaa tu'kalu dhabiihatu axadin min haaulaa kuwaasaanaas ee walaasho waliyo mal'aamaaw waliyo asuubiyan mal'aamaaw وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى وذكاة الجنين onoga ololaada ka jara neefka la goorya ololadiis xayawaankii onogi ka jara aadisbahoo la goorya isuna goorraga aadisa ka halaal nagday halaaley wal aameley ilaa haddii is oo nooli hayi mustaqri habah maayin markaasay wal goorriye waa magmaaga jart oo leeraa uurka jar aadisa ka goorsinye eraas somalida wadakaatul janiini uurka jarti goorashay bidakaati ummihi aadis goorashayaa ka goorisinyi waay ilaa an yuujada haddii la helo xayan us o nool la hela fayudakaa faxiinaydu markaasey yudakaa walqale waay markaas yuctabaru dabhu ummihi dabxan lahu gooraga aaisa gooran ah ilaa haddii nolol la kahel mabab nolol la kahel markaasey wal gooriye rawaa abu daawuud an abi saciid alkhudri radi allahu canhu qaal qaala meere meereheen سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ين ورثي آه، عن الجنين فقال ما رهين إلى رسول شيء ورثني الجنين ورثني سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين عن حكم الجنين أول لك جرك أمورك جرك قال ما كلوه عام إن شئتم هذه دونتان هذه فداسم فإن ذكاته غورش ذكاة أمه آيس غورش واي غورش آيس غورش آيس غورش غورن آه إيه له آه، حكم آه، ميتة هذا الحي من حيث هل الأكل وعدمه Mhm. saasaa goorasha waay wamaa qudica shayga ee la gooyo min xayin xayawaan noola laha ku jari xayawaan nool oo dareeraw yaa jisqiib kumadee laha goosadi xayawaankiina nooli fa huwa mayitun baktu waay kaas shayga haddii marba xayawaankii lanqalna laha ku gooy huban kumadee xayawaankii laha ku goosad ma ansahaas wali laha ku gooy miidaa nagdaan xalaal ma e waay baktu waay إلا الشعور التميالك المنتفع بها لك انتفاع ما إلا تنتمعين حيوانات كتنتلي بولشة أو لها جوري مركاسي يعني در إيكو بيرت إلا كسوبسا وكاس آدي واي كاس والك انتفاع كور في المفارش يقولوا ليالك إيوال ملابس در كلن إذيك سيداو ما هنا والحيوان نول خبون لها كوغوي لأم مسورتك لاس هدي در صوف لك دكداو نهاين وما شيء قطي ألقوي من حيوان حي حيوان الله قوي فهو ميت ميت واي من حيث حل الأكل وعدمه واي ومن حيث الطهارة والنجاسة فما قضي من السمك لكن كان حيوان له قوي هدي ملا يؤكل لحل ميتتي ما لي بكتشي يا حلال اب سم ملايك كما سياتي وما قضي من انسان فهو طاهر شيء هدي انسان له قوي نجاس ما ظاهرا نقده كما علمت سيد هوغايتي وروى الحاكم وصحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيء سئل ما الورسدين مهم. عن جباب أسنمة الإبل يلورسدي واي إيه وألبات الغنم maanaa gaala korosye walaha kugooy iyo biriyaalka irinka gaala mehrey maag odi amin xayin fahuwa mayitun ay rasuulka sala allah alay wasalam jibaabka maylika deerey malay olah kugooy waay rawaa abu daawud may wiri watirmidi walafdu lahu waxasanahu can abi waaqidi annabiya qaala qadima annabiyu sala allah alay wasalam almadiina ilaahay rasuushiiee madiine galyaari wahum haal dadkana yajubuuna asnimatal ibili gaala nool korosyo intiha goosaanga aamayen wayaqdacuuna aaliyaati lghanami irinka biryaalshee gooseen aamayen faqaala meere maa qudica min albahiimati wali haywaan noolah kugooy wahiya xayatun fahiya meytatun way rawaahu lxaakim wasaxaxahu isu saxiweeli ilaa shucuuratan almuntafaca biha laka intifaaca maahin tamo laka intifaaca filmafaarishi gololi iwal malaabisi dharkalan isticmaala maahin waay kan usigee makajarakaasi xalaal waaye elen wal isticmaale wa shardu an takuuna min xaywaani maakuli lahmi sharcan laakiin tanta naftiya ma shartaha xaywaan hilibshay in la am xalaal et in lah kugooyo shartee wa an taqusa minhu xaala xayaatihi kamaa yufam min kalaamihi ou bacda dabhihi dabxan sharciyan anbuuse oo nool in lah kugooy buuse oo goorro sharciya la goorrin lah kugooyi waayo وألا تنفصل من الحي على عضو منه وأما شعر الميتة غير الآدمي فهو نجس واي أما هدي بقتي تنتيس بقت تنتيس هدي أت تاسمك جرت حيوانك أو نول أم بحيوانك غور شر إلا غور إلا كجوي تاسلن شر دي والله سبحانه وتعالى علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته